yeremiya cutubka afartan iyo saddexaad oo markii yeremiya uu wada dhammeeyey dadka oo dhan la hadladiisii uu u sheegayey ereyadii rabbiga ilaahooda ah oo dhan ee rabbiga ilaahooda ahu oo ugu soo dhiibay kuwaasoo ah ereyadan oo dhan ayaa waxaa hadlay casarya ina hushacya iyo yoxanaan ina qare ah iyo raggii kibirsanaa oo dhan oo waxay yeremya ku yidhaahdeen been baad sheegaysaa rabbiga ilaaheenna ahu kuma soo dirin inaad tidhaahdid masar ha tegina inaad halkaas joogtaan laakiinse baruug inad neriyax ayaa nagu soo kaadiray si uu gacanta reer kaldayin noogu rido inayna laayaan oo ay maxaabiis ahaan baabilon noogu kaxistaan markaasay yoxanaan ina qare ah iyo saraakiishii ciidamada oo dhan iyo dadkii oo dhammuba adeeci waayeen codkii rabbiga inay dalkii yahuudda ah deganaadaan laakiinse dadkii yahuudda ah ee hadhay oo dhan oo ka soo noqday quruumihii loo kala kaxistay oo dhan si ay dalkii yahuudda ah u degganaadaan waxaa kaxeeyey yoxanaan ina qare ah iyo saraakiishii ciidamada oo dhan dadkaasu waxay ahaayeen raggii iyo naagihii iyo carruurtii iyo gabdhihii boqorka iyo qof kasta oo nebusaradaan oo ah sirkaalkii wardiyayaashu uu kaga tegay gedalyax ina ahigaam oo ahaa ina shafaan iyo nebi yeremyax iyo baruug ina neeriya oo waxay yimaadeen dalkii masar waayo ma ay addeecin codkii rabbiga oo waxay yimaadeen ilaa texfaanxes markaas eraygii rabbiga ayaa yeremyax ugu yimid texfaanxees oo wuxuu ku yidhi dhagxaan waaweyn gacanta ku qaad oo iyadoo ay dadka dalka yahuuda ah u wada jeedaan waxaad ku dhex qadhisaa meesha leban ku yaal ee iridda laga galo guriga fircoon ee taxfaanxees ku yaal oo waxaad iyaga ku tidhaahdaa rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay bal ogaada waxaan soo kaxayn doonaa addoonkayga nebukadresar oo ah boqorka baabilon oo carshigiisan ka dul qotoomin doona dhagaxaantan aan qadhiyey oo isna wuxuu ku dul fidin doonaa tambuuggiisa boqornimo oo isagu wuu imaan doonaa oo wax buu dalka masar ku dhufan doonaa oo kuwii dhimasho ku waajibtay dhimashuu siin doonaa kuwii maxaabiisnimo ku waajibtayna maxaabiis ahaan buu u kaxiisan doonaa oo kuwii seefu ku waajibtayna seef buu ku layn doonaa oo waxaan dab ku dayn doonaa guryaha ilaahiyada masar oo isna wuu gubi doonaa oo maxaabiis ahaan buu u kaxaysan doonaa oo isagu wuxuu dalka masar u huwan doonaa sida arrijir uu dharkiis u huwado oo kale oo halkaasna nabad buu kaga bixi doonaa oo weliba wuxuu wada burburin doonaa tiirarka baytshemesh oo dalka masar ku dhex taal oo guryaha ilaahiyada masarna dab buu ku wada gubi doonaa